بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afar iyo kontonaad ee suuratu aali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo siddeetanaad ee isla suuradda allah waxau ihi subxaanah ثuma أnzla عlaykum min bacdi اlغm amanة نucaasa yغshى طaئfaة minkm وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء waxaynu weli ku dhex jiraa aayaadkii ka warramayey dhacdadii iyo arrintii ku saabsanayd ghaswatu uxud waxaa aayaadkan alla ku tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala bayaanu xaali lmunaafiqiina waltaxdiiru min altashabuhi bihim waxaa laynoogu caddaynayaa aayaadkan axwaashii munaafiqiinta wax ka mid ah iyo in dadka muslimiinta ah looga digayo inay ku daydaan dhaqanka munaafiqiinta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa aayaadkan in murugadii iyo hamigii ku dhacay ghaswatu uxud markii ay jabeen murugadaa dabadeed in ilaahay mu'miniinta korkooda ku soo dejiye ammaan ammaanka iyo nabaddaasoo astaanteed iyo calaamadeedu ay tahay luladii lagu soo dejiyey waayo ruuxu waxa uu luloodaa ama hurda qabataa marka uu nabadgelyo dareemayo haddii kale laba indhood isku keeni maayo waxaa se taa berber socotay waxa ammaanka luladu ay ka turjumaysaa uu ku soo degay oo keliya uun kuwii mu'miniinta ahaa laakiin munaafiqiintu iyagu waxa weeyaan lulana kuma soo degin waxaana aada u murugo geliyey nin walba naftiisa halkuu kula baxsan lahaa ama kula badbaadi lahaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tarkiib اlmu'miniina fi ljihaad ee boorinta lagu booriyey dadka mu'miniinta ah jihaadka iyo dagaalka ilaahay dartii loo dagaalamayo iyadoo la tilmaamay fadaaisha ku jirta jihaadka iyo shuhadadu in ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala nolol wanaagsan ay ku leeyihiin waxaa kaloo aayaadka ku sugan sifaatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam alkhuluqiya dhaqankii nebi moxamed ee wanaagsanaa waayo kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama axsana annaasi khalqan wa khuluqa nebigu waxa uu ahaa dadka ka u wanaagsan xagga abuur ahaan iyo qaabka alla u abuuray ka ugu qurux badan buu ahaa xagga dhaqan ahaan iyo akhlaaqad ahaanna ka ugu dhaqan wanaagsan buu ahaa dhaqan wanaaggiisii wax ka mida ayaa aayaadka laynoogu tilmaamay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi اlamr faإida cazamta fatawakl calى allah ina allaha yuxibu اlmutawakiliin waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay oo mar labaad lagu soo celiyey asbaabu hasiimati lmuslimiina fii uxud waxyaabihii sababay muslimiintu uxud inay ku jabaan oo dembigay iyagu galeen ah oo markay amarkii nebiga caasiyeen awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna hada qul huwa min cindi anfusikum waxaa la tilmaamay jabka iyo hasiimada ku dhacday iyagu inay u sabab yihiin dembigay iyagu galeen iyo gefkoodii waxaa kaloo ku sugan aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay fadliga iyo maqaamka iyo wanaagga ay leeyihiin almustajiibuuna lilahi wa rasuulih aladiina اstajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahm اlqarx liladiina axsanuu minhm wاtaqow ajru cadiim waa fadli aada iyo aada u weyn ruuxa allah subxaanahu wa tacaala u hoggaansama ee hawadiisa ka hormariya hanuunka waxaa kaloo aayaadka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala daruuratu tamaayuzi bayna almu'miniina waalmunaafiqiin inay arrin lagama maarmaan oo daruuriya tahay inay kala soocmaan oo la kala madho mu'miniinta iyo munaafiqiinta oo aan laysuwanaanayn ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib wma kana allahu liyuطlicakum calى اlgaybi walakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa waxaa kaloo rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala caaqibat اlbukli fi اdunya wاlaakhira cidhib xumada ka dhalanaysa gacan adayga iyo bukliga if iyo aakhiraba walaa yaxsabana aladiina yabkluuna bima aataahum اllahu min fadlih huwa khayra lahm bal huwa sharu lahm sayuطawaquuna ma bakiluu bihi ywma alqiyaamة walilahi miiraasu الsamaawaati wاlأrض wallahu bima tacmaluuna khabiir allah waxa u ihi subxaanah huma anzala dabeed alla waxa uu ku soo dejiyey calaykum korkiina mu'miniintiiyay min bacdi algami murugadii idinku dhacday dabadeed waa jabkii uxud helaye dabadeed alla korkiina waxa uu ku soo dejiyey amanatan ammaan iyo nabadgelyo ka bedel amanada oo nucaasan lula ayuu korkiina ku soo dejiyey oo lulada ay luloodeen baaba ammaanka ka turjumaysay oo waxa weeyaan lula ku soo degtay ilaa midkood seefta gacanta uu ku haya ay ka dhacaysay haddana uu soo qaadanayay marka luladaa lagu soo dejiyey luloodeen ayaa ammaan iyo nabadgelyo ah waayo ruuxu si kastuu u argagaxiyo cabsi u hayso hadduu seexdo dee way ka ba'saa marka luladaasaa ammaan ahayd lagu soo dejiyo korkooda uma anzala dabeed waxa uu ku soo dejiyey rabbi calaykum korkiina min bacdi algami qoomamadii iyo murugadii idin heshay dabadeed alla wuxuu idinku soo dejiyey amanatan ay amaanan nabadgelyo ka bedeloo nucaasan lulo ayuu alla idinku soo dejiyey lulada oo yakshaa daboolaysa daa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mid ah waa mu'miniintii wa daa'ifatun kooxna qad ahammathum waxa murugo gelisay anfusuhum nafahoodii oo lafahooda meel ay dhigaan iyo meel ay ku badbaadaan baaba waxa weeyaan aada iyo aada u cabsi iyo murugo gelisay waa munaafiqiintii kuwaasi oo waxaa la leeyahay ilan munaafiqiin iyo mu'miniinba waa la ysdhex joogaye ammaanka luladu mu'miniinta korkooduu kusoo degay munaafiqiintu si ammaanka may haysan ee cabsi ayaa bowdyaha iyo lugaha isla dhacayeen oo halkeed u baxsataan ay waxa weeyaan ku fakerayeen wa daa'ifatun kooxna waa munaafiqiintiiyo qad ahamathum waxa murugo gelisay anfusuhum nafahoodii baa murugo geliyey halkeed u baxsataan yadunnuuna waxay u malaynayeen kuwaasi waa munaafiqiintiiyo billaahi alle waxay u malaynayeen hayra alxaqi ay dannan hayra alxaqi mala aan xaq ahayn bay ale kaay ilaahay ka malaysanayeen yadunnuuna waxay u malaynayeen billaahi alle hayra alxaqi ay dannan hayra alxaqi mala aan xaq ahayn ayay ilaahay ka malaysanayeen danna aljaahiliyati ay dannan ka danni aljaahiliya malaha aan xaq ahayn oo jaahiliyada malahoodii oo kale ah oo waa tashbiih baliiq oo xeel dheer oo adawaatu tashbiihi laga xadfay ay ka danni aljaahiliyati waxay ilaahay ka malaysanayaan mala xaqdarro ahoo gaalada malaheedii oo kale ah oo malahaasi muxuu yahay inaan ilaahay nebi moxamed aanu u gargaarayn ee la jebinayo gaaladuna guusha ay leeyihiin malaha xunbay malaysanayeen oo munaafiqiinta iyo gaalada ayaa isku mala ah oo sida gaaladuba ay sidaa u malaynayaan ayaa munaafiqiintuna ay sidaa malaysanayeen sidaasay u baqanayaan jaahiliyada haddii la idlaaqana waxay ku dhacdaa gaalnimada dhammayska tiran leh oo aljaahiliyatu almutlaqa waa kufaarta laakiin ruuxa muslimka ah waa laga heli karaa sifo ka mida sifaadkii jaahiliyada waayo wax kasta oo kitaabka iyo sunnada khilaafo oo dembi ama macsiyo ah waa jaahili laakiin ruux mu'min ah ama ummad muslimiina jaahiliye dhammaystiran dhexdooda lagama helo waayo dee iimaaniye islaamnima baaqi ku ah marka haddii la idlaaqo waa gaalnimada iyo maa qabla alislaam wixii dadku ay ku sugnaayeen yadunnuuna waxay u malaynayaan billaahi alla munaafiqiintu hayra alxaqi ay dannan hayra alxaq mala aan xaq ahayn oo baatila ayay alla ka malaysanayaan oo ah inaanu ilaahay rasuulkiisa u hiilinayn oo gaaladu ay guulaysanayso danna aljaahiliya ay ka danni aljaahiliya jaahiliyada oo gaalada a malaheedii oo kale ayay alla ka malaysanayaan oo sida gaaladuba u malaysanayaan iyagu inay guusha leeyihiin nebiguna uu guuldarraysanayo waa sidaasoo kale munaafiqiintuna yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa ma noo sugnaaday oo min alamri waa munaafiqiintii ah hal lanaa ma noo sugnaaday bay odhanayaan min alamri arrinka iyo talada xaggeeda ma nooga sugnaaday min shayin ay shay-un wax talada wax ma ku leenahay oo dagaalka iyo tabtiis iyo arrinkiisa wax mana laga weydiinayaa qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow ina alamra amarku kullahu dhammaantii lilaah ilaahay buu u sugnaaday tala allah iskale siday u dhan tahay yukhfuuna waxay ku qarsanayaan munaafiqiintu fii anfusihim nafahooda dhexdooda maa shay shayga oo laa yubduuna aanay kuu muujinayn laka adiga nebi moxamedow waxaanay kuu muujinayn bay quluubtooda ku qarsanayaan waa maxay waxay qarsanayaan ilaah baa kashifo bannaanka usoo bixiyey yaquuluuna waayo jumlada yaquuluuna waa bayaanun limaa waxay caddaynaysaa waxaanay muujinayn ayaa ilaahay qeexo uu caddeeyey waxay qarsanayaan waxa weeyi yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana hadduu noo ahaan lahaa lanaa annaka min alamri arrinka xaggiisa hadduu nooga sugnaan lahaa shay-un wax talada haddaanu wax ku lahaan lahayn ma qutilnaa nalaguma laayeen haahunaa halkan yacnii tab iyo xeelad wanaagsan baanu ka tabaysan lahayn oo ka xeeladaysan lahayne halkanna laguma laayeen laakiin tala xuma halkaa lanoogu laayo annakuna talada waxba na lagama siin nebigay ku eedaynayaan sala allahu calayhi wasalam waxaashaahu can daalik waana ka nasahanyahe waxay u nisbaynayaan qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow kuwa munaafiqiinta ee afkooda waxaa soo marinaya low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ku sugnaan lahaydeen oydan kaba soo baxdeen labarasa waxa soo banbixi lahaa aladiina kuwii kutiba lagu qoray calayhim korkooda alqatlu dilka kuwii dilka hore loogu qoray ee loo qadaray xataa haddaydan dagaalba idinku u soo baxdeen iyagaa bannaanka usoo bixi lahaa kuwa dil in la dilo loo qoray ilaa madaajicihim makaanu jiifkooday usoo bixi lahaayeen oo halka imika dhinacoodu yaallo ay ku dhinteen iyagoo lugahooda ku socdo cagahoodaay kusoo doonan lahaayeen macnaha waxaa la tilmaamayaa ninkii loo qoray halkaa in lagu dilo marnaba kama baaqsadeen xataa haddaanu dagaalka iman lahayn halka lagu dilaya cagihiisuu kusoo doonan lahaa waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum jalaaludiin asuyuuti ciladan wuxuu usoo qadarayaa macluul muqadara oo lagu cilaynayo oo laamka lagu xidhayo liyabtaliya macnuhuna waxa uu noqonayaa wa facala maa facala biuxud ilaahay wuxuu idinku sameeyey wuxuu idinku sameeyey uxud oo jabka uu idinku sababo idinku riday liyabtaliya allaahu si alla u imtixaamo maa fii suduurikum laabihiinna dhexdooda waxa ku sugan iyo waliyumaxisa si alla u kala saaruu u kala sooco maa fii quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda waxa ku sugan wuxuu alla sidaa u sameeyo hasiimada iyo jabka idinku riday maalintii uxud si uu u kala soocuu u kala saaro laabihiinna iyo qalbiyadiinna waxa ku qarsoon ee min aliimaani waannifaaq iimaanka iyo nifaaqa ah kol haddaa isugu jirtaan mu'miniin iyo munaafiqiin waa si laydin kala madho oo munaafiqana nifaaqiisu bannaanka u yimaado mu'minkana iimaankiisu bannaanka u yimaado waana sida dhacday oo mu'min iyo munaafiq waa kala soocmeen maalintii uxud wallaahu allana caliimun waa kii u ogaal badan bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ee qalbiyada ku qarsoon ilaahay waa ogyaho waa arkaya oo waxba kama qarsoona alla waxau ihi ina aladiina kuwa tawallow jeestay minkum xaala idinka idinka mid yihiin muuminiintii haddaad tihiin yowma maalintii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labada col maalintay labada ciidan ama labada kooxood waa mu'miniinta iyo gaaladee ay ku kulmeen goobtii uxud kuwii jeestay ee jabay ee dhabarka jeediyey waa muuminiintii inama stazallahum waxa uun simbiririxiyey wax kala maahay ashaydaanu shaydaan uunbaa simbiririxiyey oo gafkaa geliyey bibacdi maa shay barhkii ayaanu shaydaan ku simbiririxiyey shaygaasoo kasabuu ay kasbadeen mu'miniintu waa gefkii ay ka galeen amarkii nebi muxamed markay caasiyeen walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira markaa gefkii aada gasheen oo buurtii uu yidhaaha ka soo dhaqaaqina aa ka soo dhaqaaqdeen sababkeeda ayaa wixii idinku dhacay idinku dhacay walaqad cafa allaahu wallaahi laqad cafa allaahu ilaahay waa idinka saamaxay ilaahay waa cafiye canhum iyaga mu'miniintii mu'miniintii ilaahay waa cafiyey oo gafkay galeen waa ka dhaafay waayo ina allaha alla gafuurun waa kii dembi dhaafis badan xaliimun ee dulqaad badan een cuquubada caasiga aan u soo dedejin ee dib ugu dhiga waxaa laga qaadanayaa inama stazallahum shayطaanu nisbatu suu'i washari ila shayطaani laa ila allah had iyo jeer iyadoo shar iyo khayrba rabbi uu qadaro oo qul kullu min cindi illaah ayaa haddana wixii xun xagga shaydaan loo tiiriyaa waayo nebigu waa ki yidhi washaru laysa ilayka ducadii ducaau lqunuut yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay oo wa qaaluu yidhi liikhwaanihim fii ikhwaanihim fii sha'ni ikhwaanihim walaaladood arrinkooda ka yidhi halkan jalaaludiin asuyuuti wuxuu odhanayaa liikhwaanihim ay fii sha'ni ikhwaanihim marka waxa kala duwan walaaladood bay ku yidhaahdeen si toos ah iyo arrinka walaaladood bay ka yidhaahdeen iyagoo ka maqan laakiin ka warbixinaya arrinka walaalahood marka wuxuu tilmaamayaa laamtan liikhwaanihim maaha laamu tabliiq oo laamu tabliiq hadday tahay waxaa la odhan lahaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen liikhwaanihim walaaladood ku yidhaahdeen ilan qowlka ayay walaaladood gaadhsiinaysaa markaa laamta waxaanay sidaa macnuhu ku ansixi lahaa kuway ku leeyihiin hadday hor joogaan laakiin kuway sidan ku leeyihiin ma hor joogaane waa kuwo ka maqan oy ka warramayaan oo waxaa u daliila maquululqowlka waxay odhanayaan low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu haddayna ag joogi lahaayeen oonay dagaal u bixi lahaayeen oonay dagaalka u bixi lahayn may dhinteen lamana dileen dee hadday hor joogaan waxay ku odhan lahaayeen maa muttum wamaa qutiltum laydinma dileen manaydaan dhimateen laakiin dad lalaaye oo dhintay oo kaba maqan ayay ka warbixinayaani kuwo hor jooga ma aha sidaa daraaddeed laamta waa bimacnaa fii macnuhuna wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim fii ikhwaanihim fii sha'ni ikhwaanihim walaaladood arrinkooda ka yidhi maxay ka yidhaahdeen idaa darabuu markay socoteeyaan walaaladood fil ardi ay cala alardi arlada korkooda markay safraan ee socdaan oo famaatuu usoo qadar dabeed ay dhintaan aw kaanuu ama ay ahaadaan guzan kuwa duulayoo duulaan ah oo faqutiluu lalaayo usoo qadar low kaanuu ka yidhi markaa maquulu lqowlkii qaaluudu waa maxay waa low kaanuuda oo macnuhu waxa weeye kuwa walaaladood arrinkooda ka yidhi markay iyagoo socoto a dhintaan ama iyagoo duulaana la dilo maxay ka yidhi low kaanuuda weeyaan waxay ka yidhahdeen maquulu lqowlku waxay ka yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada hadday ahaan lahaayeen oo aanay socoteeyeen ama duulaan u baxeen maa maatuu may dhinteen haddaanay dee socotayn lahayn oo iska joogi lahaayeen safarka kumay dhinteen wamaa qutiluu lagumana dileen duulaanka haddaanay duuliba lahayn oo ayir iska joogi lahaayeen agtayada liyajcala allaahu laamta waxaa tacalluqeeda ka dhigaysaa qaaluuda halkaasaad ku xidhaysaa oo qaaluu daalika ama qaaluu maa qaaluu waxay yidhaahdeen waxay u yidhaahdeen liyajcala allaahu si alla uga yeelo daalika ay daalika alqowl hadalkaa ay yidhaahdeen xasratan qoomamo si alla uga yeelo oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan oy ka qoomamoodaan oo ay ka xumaadaan sulaymaan aljamal wuxuu futuuxaatulilaahiyaha ku odhanayaa jacaladani maanta waa bimacna tasyiir laamtuna qaaluudaan lagu xidhayaa marka macnuhu waxa uu noqonayaa waxay sidaa u yidhaahdeen liyajcala allahu ay liyusayira allahu dalika alqowl si alla uga ahaysiyu uga yeelo odhaahdaa ay yidhaahdeen cidhibteeda dambe si uu rabbi uga yeelo xasratan qoomamo oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan laamtana waxaa looga dhigay sida uu tilmaamayo jamalku laamu alcaaqibati wasayruura iyo jalaalaynkuba waxaa looga dhigayaa laamu alcaaqiba wasayruura waayo markay odhaahdan leeyihiin iyagu ugama jeedaan si ay ugu qoomamoodaan qasadkoogu maaha sidaa laakiin cidhibta iyo ma'aalka hadalkoodana ku dambaynaya qoomamo iyo murugo marka laamu lcaaqiba waa sidaa waayo iyagu uma odhanayaan liajli dalik laakiin cidhibta dambea sidaa noqonaysa iyo ma'aalka dambe marka liyajcala allaahu marka maa maatuu wamaa qutiluudana waxaynu kafa ka fahamnay halka hore famaatuu iyo faqutuluu in la qadarayo oo wayna kii nidhi idaa darabuu fi lardi famaatuu aw kaanuu guzan faqutiluu halkee laga fahmaya maa maatuu wamaa qutiluu marka waxay yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada oonay safreenba duulaanna u baxeen maa maatuu mabay dhinteen haddaanay safriba lahayn oo socotada lag kumay dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen oo haddaanay duuliba lahayn dee duulaan laguma dileen liyajcala allaahu ay qaaluu daalika waxay sidaa u yidhaahdeen liyajcala allaahu ay liyusayira allaahu si alla uga ahaysiyo daalika qowlka ay yidhaahdeen xasratan qoomamo yacni hadalka cidhibtiisa dambe si alla uga yeelo xasratan qoomamo oo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan waa si ay aayaha iyo cidhibta dambe uga qoomamoodaan qowlkay iyagu afkooda ka yidhaahdeen wallaahu allana yuxyii isaga ayaa wax nooleeya wayumiitu dilana wax had iyo jeer mutacallaqu lixyaai walimaata waxaa loo xadfaa liiraadati alcumuum oo wax kastoo la nooleeya allaa nooleeya wax kastoo la dilana allaa dila alixyaa walimaata allay gaar u tahay wallaahu alla yuxyii isagaa nooleeya waxa uu doono oo wayumiitu dila waxa uu doonana wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag iyo ogaal badan weeyi walaa in qutiltum haddii laydin dilo oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa laydiin dilo aw muttum ama ilaahay jidkiisa aa u dhimataan iyadoon cidina idin dilin macnaha jihaadkii idinkoo ku dhex jira haddii laydin dilo ama iskiinba ugu dhimataan lamakfiratun dembi dhaafoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaada iyo waraxma naxariis ayaa khayrun idinka khayr badan mimaa yajmacuuna ka ay urursanayaan ee adduunyo ah waxay urursanayaan adduunyo waxa idinka khayr badan dembi dhaaf iyo raxmad rabbi korkiina ugu deeqo wala in muttum haddii aada dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo la ila allah ilaahay xaggiisa unbaa laa ilaa hayrihi meel kale maahee tuxsharuuna laydiin soo ururinaya oo xasrigu waa taqdiimka jaara majruurka mutacalaqiisa laga soo hormariyey ayaa xasriga iyo takhsiis ka faa'iideynaya oo la ila allah laa ilaa ghayrih ilaahay xaggiisa oo keliya uunbaa tuxsharuuna laydiin soo kulminayaa allah waxau ihi fabimaa raxmatin maada waxaa la yidhaha sila ama tawkiid oo qur-aanka iyadoo laga edebsanayo xuruufta dee luqada carabiga icraabta aan maxal ku lahayn ama macno gaara aan u iman halka luqada carabiga xarafkani waa zaa'id laga yidhaahdo qur-aanka dee laa ziyaadata fiihi walaa naqsa marka iyadoo laga edebsanayo waxaa la odhanayaa waa silo ama tawkiid macnaha uun akidaya oo adkaynaya marka fabima raxmatin ay fabiraxmatin naxariis sababteed oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay ayaa linta aada ugu dabacsanaatay nebi maxamed ow lahum iyaga walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid dabeecad adag oo haliida alqalbi qalbi qallafsan lanfaduu waa kaa yaaci lahaayeen dadku min xawlika hareerahaaga waa ka didi lahaayeen oo cidina kuguma soo hagaagteen ee facfu iska cafi nebi moxamedow canhum iyaga oo wastakfir u dembi dhaaf dalab lahum iyaga oo washaawirhum kala tasha fi lamri ay ilumuur arrimaha adduunyada ama dagaalka ama wixii daliil iyo nas aan lahayn kala tasho saxaabadaada oo alamru waa waaxidu lumuuri lilwaamir faidaa cazamta marka aada go-aansateed arrinka goosato tala dabadeed ilaan talo waxa ka dambeeya in la go-aamiyo oo la guddoomo arrin ah faidaa cazamta marka aada go-aansato arrinka tala dabadeed dee fatawakal tala saara cala allaahi alle korkiisa oo talada aada tashateen ha isku hadlayne ilaahay tala saaro waayo ina allaha alle yuxibu waa jeceliya almutawakiliina kuwa tala saarta aayaddan waxaa lagu tilmaamay dhaqan wanaaggii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay waajib tahay mu'min walba inuu kaga daydo oo sidiisoo kale u sameeyo waa raxmadda oo ruuxa mu'minka ah waa inuu noqdo hayin layin raxiim oo dabacsan oo aan qallafsanayn waayo had iyo jeer diinta iyo dacwadda qofka xambaarsan waxaa lagu soo hiranayaa markuu dabacsan yahay raxmad laga dareemo haddiise uu qallafsan yahay dadku waa ka didayaa marka kelimadaada xaqu yaanay u ekaanin dee hooy oo ku go ama qaada ama ha qaadan adiga yeelkaa yacni qul kelimataka wamshi kelmadaada dhahoo dhaqaaqun yaanay kaa noqon ee hadafku ha noqdo dadku inay hanuunaan oo ruuxu markuu dadka lexe jeclaynayo iska dha-uun ma aha kelmadiba kelmadii ka fiican tahay ayuu xulanayaa dee dabeecadda dadkana waa taqaanaan haddii aan lagaa dareemin dabac iyo naxariis war nagala tag baa lagu odhanaya marka dadku inay diinta ka didaanba adugu inaad sabab noqotaa suurowda idan dabcigaagu hadduu qallafsan yahay dabciga iyo diinta ha isku khaldin naftaadana isku day inaad ku barbaariso diinta oo dabacii iyo raxmaddii rasuulka aada ku sifowdo xoolahaba waa la layliyaa oo qaalinka buubaya ee aan la raran karayn ee haddii dheel biyo a lagu raro kala tuuraya dee sida loo layliyayo loo tababarayo awr hayina oo la gaadiidsado so isuma bedelo dee haddii xayawaanka iyo nimcooleyda iyo xoolahu ay layli yacni la layli karo bani aadamka alla uu karaameeye walaqad karamnaa bani aadam miyaan la layli karayn naftiisa qof walba wuu layli karaa marka dabeecaddana culimmadu waxay yidhaahdaan waa khilqi iyo kasbi qofna dhalan bay ka tahay dabaca iyo hayinimada wuu u dhashay oo iska keenkeeni maayo midina waa kasbi oo qofku waa inuu iska keenkeeno oo uu kasbado oo naftiisa u layliyo oo dabciga xun uu ka nadiifiyo waa inuu dadaal iyo juhdi ku keeno marka haddaad dabeecad xun tahay naftaada la jihaad ha odhanu dee waan dabeecad xume iska ka ilaaliya laakiin naftaada ka shaqe washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah nebiga waxaa la amray isagoo waxyi uu ku socdo ayaa haddana yidhi saxaabadaada la tasho xaakimka muslimka ah ee guulaystay ee talada saxda ah ku toosanna waa ka ummaddiisa la tashada ha yeeshee taladu sida dimuqraadiyadda maaha maaha bawadabba kii dhaqaaqee socdaba waxweydii yacni caruur iyo dumar iyo dad aan xilba saarayn oon iyagu mas-uuliyad hayn inta laysku soo bixiyo maxay idinla tahay maaha talada islaamku talada islaamku waxa weeye ahlulxalli waalcaqdi dadka talada ummadda xidho ee fura in wax la weydiiyo oo la talageliyo waa culimada iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo dadka ummadda horjoogayaasha iyo hormoodka u ah kuwaa in wax la weydiiyo waa arrin waajib ah laakiin dimuqraadiyadda dee waad ogtihiin oo iyadu waxa weeyaan ummadoo dhan waxweydiin ummadoo dhan inta laysku soo bixiyo waxaad doorataan ama gaal ahaw ama mu'min ahaw ama caruur ahaw ama ciroolo ahaw ama dumar ahaw ama rag ahaw iyadu waa ummadoo dhan waxweydii laakiin talada islaamku sidaa ma aha xaakimka markaa waajib bay ku tahay nebi maxamed isagoo ku dayanaya washaawirhum fi lamri dadka talada la leh ee culimo iyo waxgaradba ah in umuurta uu kala tashado ha yeeshee maxaa daba taalla fa idaa cazamta fatawakal cala allah dadka la tasho go-aanna yeelo dee kii wax ku yidhaahdaba haddaad haya tidhahda ma ummad baad maamuli waad xukumi karaysa ma xukumi kartid laakiin ummadda taladeeda markaad soo ururiso dee ummaddu waxay u baahan tahay cid u go-aamiso oo go-aan qaadata marka waa fa idaa cazamta fatawakal cala allah markaa dadkii mudnaa in wax la weydiiyo weydiiso waxay kula noqotee munaasaba adigu u go-aami oo dadka ha dhex dhigin oo ha ka dhaqaaqin haddii kale dee ummaddu kala socon mayso allah waxa uhi in yansurkum allahu ilaahay hadduu idiin hiiliyo sidii maalintii beder falaa haaliba wax idinka adkaan karaa lakum idinka idinma sugno idinma quunin kara wain yakdulkum hadduu idin hoojiyana sidii maalintii uxud faman waa kuma daakan aladii kaasoo yansurukum idin hiilin kara min bacdihi ay min bacdi khidlaani hoojinta alla idin hoojiyey dabadeed yaa idin hiilin kara ama min bacdihi ay min bacdi alkhidlaan hoojintaa dabadeed yaa idin hiilin kara oo damiirka min bacdihi ama waxaa loo celinayaa masderka laga fahmo yakdulkum waxaanay culimmadu yidhaahdeen yakdulkum ficilka khadala masderkiisa khudlaan iyo khidlaan waxaa afsaxoo fasaaxo badan in la kasriyo kha'da oo khidlaan la yidhaah marka haddii loo celiyo masderka yakdulkum laga fahmay oo khidlaana waa min bacdi alkhidlaan hoojinta dabadeed yaa idin heelin kara haddii loo celiyo allah oo la yidhaha min bacdi khidlaanihi ay min bacdi khidlaani illaahi ilaahay hoojintiisa dabadeed yaa idin helin kara weeyi oo markaana wuxuu noqon masdarun mudaafun lifaacilihi wa cala allah alla uun korkiisa falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniintii alla uun ha tala saartaan oo arrinkooda ha u dhiibtaan ilaahay waxau ihi wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebi ay maa saxa wala staqaama wax quman oo ansaxayo suurtagalaba ma aha maa kaana haddaad maqasho waa wax mustaxiiloon dhacay marka wamaa kaana uma ahaanin oo suurtagalba ma aha linabiyi nebi uma habboonoo suurtagal uma aha an yagulla inuu khiyaameeyo oo haniimo wax ka qaato si hoose waman axadka yaglul khiyaameeyo haniimo ama khiyaano guudba la yimaada yaأti waa la imanayaa bimaa galla ay biladii gallahu kii uu khiyaameeyey laftiisuu la imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame isagoo qoorta u sudhan uma tuwafaa dabeed waxaa loo oofinayaa oo loo dhammaystirayaa kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystirayaa maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay shaqaysatay abaalkeedii baa loo wafaynayaa oo loo dhammaystirayaa walxaal baana loo oofinayaa hum nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo hum nafaha damiirka jamaca a nafaha loo celinayo waxaa laga fahmay kulluda cumuumka kullu nafsin ila nafsin waa mufrad laakiin inay yacni nufuus tahay macnaha nafo fara badan kullidaa laga fahmayaa kullu nafsin inay nufuus tahay sidaasaa u ansaxay damiiru jamac inuu bimacna nufuus ugu noqdo ila naf keliya maahe waa kullu nafsin eh aayaddan waxay soo degtay markii waxa weeyaan inta haniimo dagaal dabadeed haniimadii gaalada laga qabsaday mare inta laga waayey qatiifatun xamraa ayaa dadkii qaarkood baa yidhi nebigaa qaatay oo dee munaafiqiintii baa saxaabada ku dhex jirta marka munaafiqiintu iyagoo nebiga ku ceebeynaya calayhim lacaa-in ullah ayay yidhaahdeen kollay nebigaa qaatay oo meel dhigtay iska daaya markaasay soo degtay wamaa kaana linabiyin an yagulla ma suurtagal aha inuu nebi huluul sameeyo waxaana la yidhaha huluulka waa alakhdu min alghaniimati qabla qismatiha marka gaalada xoolaha laga qabsado intaan la qaybin in hoos wax looga qaato ayaa huluulka la yidhaha gaar ahaan waxaa kaloo lagu idlaaqaa baa la yidhi huluul kullu khiyaanatin caama xoolo kastoo dan guud oo caam oo muslimiintu ay leedahay wixii laga khiyaamee laga qaado huluul baa la yidhaah ilaan khaniimadu waa ummadda mujaahidiinta ayay u dhaxaysaayo waa caame sidaa darteed dadka xilalka guud dowladaha iyo xukuumaadka ka haya mushaharkooda xalaasha ah ee dhididkooda iyo shaqadooda lagu siiyo mooyaane wixii ka baxsan ee aan waxa weeyaan si xalaala loo siin inay xoolaha ummadda ka qaataan waa nooc huluul ka mid ah oo qiyaamaha qoorta iyagoo u sudhan ay la iman doonaan waayo huluul waa khiyaano caam oo dhan ayaa lagu idlaaqaa huluul walow gaar ahaan haba loo yidhaahdo khaniimo wixii laga qaatee khiyaano oo dhanna caam ahaan waa lagu idlaaqaa huluul bimaa halla maaduma masteriya mise waa mawsuul waxaynu maray mawsuulka oo sida raajixa ah markaana macnuhu wuxuu noqonayaa biladii hallahu shayga laftiisii buu la imanayaa macnahana waxaa xoojinaya xadiidka saxiixeynka ku sugan ee abu hureyre uu warinayay inuu rasuulku intuu kacay maalin maalmaha ka mid ah sala allahu calayhi wasalam oo huluulka iyo arrinkiisa aada uga hadluu dadka ugu weyneeyey ayaa waxau yihi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa yaquulu yaa rasuula allahi akisnii faaqulu laa amliku shay-an qad ablaqtuk wuxuu yihi waryaan helin midkiin oo maalinta qiyaame yimaada qoorta isagoo awr ku xambaaran oo qoorta awr ku sita awr ololaya ololku waa cida geela awr ciyaya oo ololaya midkiin isagoo qoorta ku sita qiyaamahayaan helin oo aanu ii imanin dabeed aanu odhanin rasuulkii ilaahay ou ii gargaaro waxii qabo dabeed aan ku odhanayaa aniguna waxba kuuma hanan karo waan ku soo gaadhsiiyey xaqee adaa ka baydhay oo ku socon waayey kadib nebigu waxa uu sheegay dee waxa weeyaan adhigii lo-dii mataacii iyo alaabihii kale markaa ruuxu wax alla wuxuu khiyaameeyey ama neef xoolaa ama dahab ama fido ama dheeman ama macdan ama wax kale wax alla wuxuu dan guud iyo xaq muslimiin khiyaano ku qaatay qoorta isagoo ku sito qiyaamaha iman oo tuurta ku sito xambaarsan waana lagu cadaabaya oo waa lagu ciqaabaya marka kaasaa raajixa in bimaa khallamaada mawsuul laga dhigo oo wuxuu khiyaameeyey laftiisiibuu la imanaya la yidhaah waxaa kaloo lagu tilmaamay maada maws waxaan ujeedaa masteriyo oo markaa bimaa halle ay bihuluulihi khiyaamadiisiibuu la iman dembiguu galayoo dee ciqaab iyo cadaab uu ku mudan wamaa kaana uma ahanin linabiyi nebi an yagulla inuu khiyaameeyuu haniimo iyadoon la qaybin hoos wax uga qaato waman axadka yaglul wax khiyaameeyey haniimo wax ka qaata ama khiyaano kaloo caama la yimaada yati waa iman doonaa bimaa halla ay biladii hallahu kii uu khiyaameeyuu la iman isagoo xambaarsan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uma tuwafaa dabeed waxaa loo dhammaystiri doonaa kullu nafsin naf walba maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay shaqaysatay abaalkeedii waa loo oofin doonaa walxaal hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyey allah waxau ihi afaman mid kaasoo itabaca raacay ridwaan allahi rabbi raalli ahaanshihiisu kaman mid miyuu la mid yahay oo hamzatulistifhaamka maxalkaad ka macnaynaysaa waa kaman afaman axad itabaca raacay ridwaan allaahi ilaahay raalli ahaanshihiisu kaman mid miyuu la mid yahay la mid maahe waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa yastawiyaan kaman sidii mid oo kale miyuu yahay maahe kaasoo baa-an noqday oo bisakhatin cadho la noqday cadhada oo min allah alla xaggiisa ka ahaatay oo wa ma'waahu hoygiisuna jahannamu jahannamo u yahay wabiisa waxaa u xumaatay almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meel loo noqdana waxa u xumaatay ay hiya jahannamo ayaa u xumaatay ciyaadan billaah hum iyagu hum damiiru jamacaasi wuxuu u noqonayaa afaman itabaca ridwaanallaahi iyo kaman baa-ada waxaanu jamacnimo ugu noqday horaynu usoo tilmaano manta mawsuulkiihi xagga lafdigana waa ka mufrad xagga macnahana waa ka jamac marka mufrad haddii loo celiyo waa biictibaari lafdi jamac haddii loo celiyana waa biictibaari lmacna marka imika waa jamacii macnaha oo hum baa u noqonaysee hum iyagu waa kuwa raalli ahaanshaha raacay iyo kuwa cadhada la noqdayba labaday humtu u wada noqonaysaa hum iyagu kuwa ridaha rabbi raacay iyo kuwa cadho la laabtayba darajaatun ay dawow darajaat waa kuwa darajooyin kala duwan u saaxiiba cinda allaahi alla agtiisa haddaba darajaadku waa darajooyinka jannada kala sarreeya naarta se darajaad lama yidhaha waxaa la yidhaha darakaad oo waa kaaf oo waa dabaqyada naareed ee kala hooseeya oo sida jannadu ay u kala sarraysay u kala fadli badan tahay ayaa naartuna siday u kala hoosayso ay u kala xanuun kulushahay haddaba iyadoo labadii qoloba la tilmaamayo darajaad maxaa loogu wada tilmaamay waa min baabi takhliib baa la yidhi waxa la xoog badiyey uun jaanibkii jannada ee naartiina waa soo gelaysaa macnuhuna wuxuu noqonayaa dawu darajaatin darajooyin kala duwan oo darajooyinkii jannadee kala sarreeyey iyo darakaadkii naartee kala hooseeyeba leh labadaasay dee u kala baxayaan man itabaca ridwaanallaahi iyo man baa'a bisakhati illaah hum iyaguba alla yihi darajaatun ay dawuu darajaatin darajooyin kala duwan ayay u saaxiib yihiin oo cinda allaahi ilaahay agtiisa darajooyin kala duwan bay leeyihiin oo qaarna darakaad kala hooseeyay gelayaan qaarna darajaad kala sarreeya ayaa ay gelayaan wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan dee abaalkoodana marinaya laqad mana allaahu la wallaahi qad mana allaahu ilaahay waa u nicmee waa u nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniinta ilaahay waa u nicmeeyey oo gallad weyn buu u galay manna mar waxaa la yidhaha waa bimacnaa ancama manigu marna wuxuu noqdaa bimacnaa tacdaadi nicam marna waa tar sheegashada iyo nicmada qofka in loo tirsado oo kanaan kuu taray iyo kanaan kuu taray la yidhaahdo waa mani marna nicmaynta ayaa mani la yidhaahdaa marka imika tar sheegashada iyo tirsashada nicmada manigii ahaa maahee waa bimacnaa ancama waa nicmayntii maniguna waxaa la yidhi waa mamnuuc ilaa min allaahi wa rasuulih alle iyo rasuulkiisa mooyaane ciday manna sheegasho u bannaan tahay ma jirto oo alle addoommadiisa wuxuu galay waa ugu manno sheegan karaa bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan rasuulkana waa u furan tahay oo ansaari haniimad uu qaybiye markay wax ka tirsadeen ee rasuulku yidhi miyaydaan raalli ka ahayn ani inaad ila noqotaan dadkuna laxda iyo awrka iyo waxa weeyaan saca ay la noqdaan macnaha dadku inay adduunyo la hoydaan oo guryahooda ula noqdaan idinkuna rasuulkii alleh guryihiinna aa kula noqotaan qaybtayda miyaydaan raalli ku noqon balaa bay yidhahdeen alla ilaah raalli ku noqonay oo allahu warasuuluhu amanu allah iyo rasuulkiisa ayaa korkayaga ku manno badan oo mani iyo wanaag badan waxa weeyaan noo sameeyo noo galay marka alle iyo rasuulkiisunbaa manna sheegasha u bannaantae addoommadu dhexdooda waxay isu galaan inay isu tirsadaan waa xaaraan laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa laqad mana allaahu ilaahay waa u nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniinta id wakhti ayuu u nicmeeyey bacata uu ka soo bixiye fiihim dhexdooda rasuula rasuul markuu ka soo dhex saaray rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka ahaaday jalaaludiin asiyuuti wuxuu odhanayaa laa malakan walaa cajamiya malagna ma aha oo jinsi aan basharka ahayn lagama soo saarina waa basharkay ahaayeen dhexdooda cajamina ma aha oo carabtii dhexdooda iyo reer banu haashim dhexdooda ayaa laga soo bixiyey sidaasuu odhanaya min anfasihim bifatxilfaa'ina waa la akhriyo kii idinku qiima iyo qaalisanaa id wakti baa alla u nicmeeyo mu'miniinta bacata uu ka soo bixiyey fiihim dhexdooda rasuula rasuul rasuulka oo min anfusihim nafahooda ka ahaado inay hebel hebel ay u garanayaan oo carab iyo nimankii reer banu haashim dhexdooda ka dhashay rasuulkaasoo yatluu akrinaya calayhim korkooda ku akhriyaya aayaati ilaahay aayaadkiisa oo wayusakiihim tahiraya oo gaalnimo iyo shirki iyo xumaan iyo dembi oo dhan ka taahirinaya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabkiiyo walxikmata sunnada wain kaanuu waina alamra washa'na intu waa mukhafafa min ahaqiila isamkeeduna waa damiiru shani maxduufahe wainahu waina alamra washa'na arrinkiiyo xaalkuna waxa uu yahay kaanuu inay ahaayeen min qablu ay min qabli bicatihi soo bixintiisa horteed waxay ahaayeen lafii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadida oo mubiinin cad aayaddanna waxaa lagu tilmaamay nicmada ugu weynaa addoommada alla u galay inay ka mid tahay rasuulku usoo diray ee iyaga ka mid ah waxaa la tilmaamay muhimaadka iyo shaqooyinka rasuulku uu qabanaya ee ugu mudan uguna muhiimsan oo inuu waxyiga ku dul akhriyayo inuu xumaan oo dhan ka sifaynayo inuu kitaabkiiyo sunnada barayo dacwaddii rasuulku waa taa waxaa asal u ah dadka in kitaabkiiyo sunnada waxyiga lagu akhriyo in laga daahiriyo caqiidada xun iyo camalka xun iyo bidcada iyo baadida iyo dembiga iyo shubahaadka iyo shahawaadka xumaan oo dhan in lagu barbaariyo oo lagu qurxiyo oo lagu koriyo wanaag iyo quruxda kitaabka iyo sunnada waatay culimmadu ka cabiraan altasfiyatu waatarbiya in xumaan oo dhanna laga sifeeyo wanaag oo dhanna lagu barbaariyo oo waxa weeyaan lagu ababiyo oo lagu koriyo allah waxau yihi awalamaa asaabatkum markay idin haleesho muuminiintiiyay musiibatun dhibaato iyo musiibo musiibada oo qad asabtum aada hore u haleesheen midlayhaa libinlaabkeed qultum ma waxaad tidhaahdeen annaa haadaa ay min ayna lanaa haadaa kani halkuu nooga yimi oo hamsatulistifhaamka awalamaa waxaad ka macnaysaa qultum waana istifhaam inkaariyaho maxaa sidaa u tidhaahdeen inaad tidhaahdaan may ahayn weeyaano waa lagu inkirayaa libinlaabka waxaa looga jeedaa maalintii beder toddobaatan bay gaalo ka dileen toddobaatanna waa ka qafaasheen maalintan uxudna muslimiinta toddobaatan baa laga dilay markaa waxaa idinku dhacday dhibaato idinku libinlaabkeed hore u hesheen oo dee idinku toddobaatan dilay iyo toddobaatan nolol lagu qabtay ahayd idinkana toddobaatan unbaaba laydinka dilay allah waxau yihi awalamaa asaabatkum markay idin haleeshay maalintii uxud musiibatun musiibo waa jabkii ku dhacaye musiibada oo qad asabtum dhab ahaan aada u haleesheen midlayhaa libinlaabkeed oo maalintii beder toddobaatan aa ka disheen gaalo toddobaatanna aa ka qafaalateen idinkana toddobaatanuu laydinka dilay waa taa kale barhkeede qoltum ma waxaad tidhaahdeen inaad tidhaahdaan may ahayne annaa haadaa halkuu kani nooga yimi sideenu u jabnay maxay ku dhacday arrinkani qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow huwa arrinkan jabkee idinku dhacay min cindi anfusikum nafihiinna agtooduu ka ahaaday ee meel dheer ha ka doonina waa amarkii nebi moxamed markaad khilaafteen ayaad jabteen waayo ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood badan weeyi marka waxaa laynagu barayaa dersiga uxud dembiga inuu jabku ku yimaado dersiga bederna daacada guushu inay ku timaado alla waxau ihi wamaa asaabakum wixii idin haleelay yowmaltaqa aljamcaani maalinkii labada ciidan kulmeen waa maalintii uxude wixii idinku dhacay ee jabka ahaa fabiidni illaah ilaahay idankiisa qadariga ayuu ku ahaaday oo allaa qadaray oo xukumay maaha sharci oo dee ilaahay muslimiintu inay jabaan iyo inay dhibaato ku dhacdo toona ma jeclayn raallina kamuu ahayne laakiin iyaga ayaa markay gefka galeen dee qadarka ilaahay wuxuu ku dareeray haziimadaasi inay ku dhacdo oo waa sunnat ullahi walan tajida lisunati illaahi tabdiila waa sunanta kowniga ah oo haddii la dembaabana jab baa dhacaya haddii rabbi la ateecana guul baa la gaadhaya wamaa asaabakum wixii idin haleelo idinku dhacay ee jabka ahaa yowmaltaqa aljamcaani maalintii labada ciidan iyo labada kooxood ay kulmeen waa uxude fabiidni illaah ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa iyo qadarka rabbi ayuu ku dhacay iyo waliyaclama si u alla u ogaada almu'miniina kuwa mu'miniinta ah iyo waliyaclama si u alla u ogaada aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay oo ilaahay hore miyaanu ogeyn maye waa u ogaa laakiin waa si uu uga xasiluu bannaanka ugu soo baxo iimaanka iyo nifaaqa ku kala jira quluubta mu'miniinta iyo munaafiqiinta oo waataynu hore usoo tilmaannay cilmigan oo kale alla marka loo nisbaynayo ama lagu sifaynayo waa cilmiga abaalmarintiiyo cuquubadu ay ka dhalanayso oo looga jeedo yacnii shayga in la helu ahaado waa cilmi wujuudi ah oo markii hore hadduu cilmigu ugu tacalluqay inay sidaa kale yihiin iminka wuxuu ugu tacalluqayaa ficil ahaan qolo walba wixii ku jiray bannaanka inuu uga soo baxo abaalkeedii ay mudatay oo la mariyo weeyi marka waa cilmiga culimmada qaarkood dee ay ka cabiraan cilmu duhuuri waaru'ya kala muujin labada qolo la kala muujinayo qolo walba wixii ku jiray markuu bannaanka uga soo baxo waliyaclama iyo si uu rabbi u ogaada almu'miniina kuwa mu'miniinta iyo waliyaclama si uu ogaada aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay waqiila waxaa lagu yidhi lahu munaafiqiinta tacaalow kaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa u dagaalama oo u dirira aw idfacuu ama difaaca nafihiina iyo ubadkiina iyo ooridiina iyo amwaashiina macnaha waxaa la leeyahay ama ilaahay dartii u dagaalama ilaahay dartii haddaydaan doonayna dee naftiina iyo ooridiina iyo ubadkiina difaacda labadaa midun kusoo baxa qaaluu waxay yidhahdeen munaafiqiintii low naclamu haddii aanu garanayno qitaalan dagaal la tabacnaakum low naclamu haddaanu ognahay oo meesha uu yaallo qitaalan dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayn waxay uga jeedaan meeshu meel lagu dagaalamo iyo meel dagaal yaallo toona maahe talaxumaa taalla haddii dagaal meesha yaallo waanu idin raaci lahayn laakiin waxaani dagaal maahe waa talaxumo saasay ujeedaan calayhim lacaayin ullah kaasi waa tafsiir tafsiirka kale jalaaludiin asuyuuti uu marayana waa haddaanu dagaal garanayno maba naqaano ma dagaalami naqaano eh waanu idin raaci lahayn oo jalaaludiin asuyuuti wuxuu cabirayaa low naclamu ay low nuxsinu qitaalan haddaanu hagaajinano tabta iyo xeelada dagaalka waanu idinla dagaalami lahayn ee dagaalkaanaan aqoon labadaaba waa lagu fasiray qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu qitaalan dagaal haddaanu meesha ku ognahay ama dagaal haddaanu naqaanoonu garanayno latabacnaakum waanu idin raaci lahayn hum iyagu lilkufri gaalnimada ayaa yowma idin maalinta aqrabu ay u dhowaansho badan yihiinoo minhum iyaga xaggoodu liliimaani iimaanka waxay uga dhowaansho badan yihiin kufriga iyo gaalnimada oo markii horeba munaafiqiin gaalay ahaayeene maantay uga dhowaansho badan yihiin maxaa loo yidhi liannahu dahara kufruhum alyowm maanta gaalnimaday uurka ku qarsanayeene kufri calooleedka ahayd way caddaato bannaankay usoo baxday oo waa qarsan kari waayeen saasaa loo leeyahay maantay usii dhow yihiin ta kale iyaga unbaa kala dhow oo minhum cidda yacni la kala fadilaya iyagunbaa la leeyahay maanta iyo maalmihii kale kollayba kufri iyo gaalnimo hanti bay u ahayde laakiin maantay gaalnimada uga dhow yihiin maalmihii hore waayo maanta wixii uurka kaga jiraa afkooda iyo waxa weeyaan carabkoodaba ka soo baxay marka aqrabku maxaa loo yidhi haddii lagu yidhaahdo waa liduhuuri lkufri hada alyowm maalintaa wuu soo banbaxay sidaasaa loo leeyahay aqrab marka horeba gaalay ahaa inuu munaafiqiine hum iyagu lilkufri gaalnimada ayaa yowmaydin maalintaa aqrabo ay u dhowaansho badan yihiin minhum iyaga xaggoodu liliimaani iimaanka yacni maalinkaa xaggooda marka iyaga la qiimeeyo maalmaha kale maalintaasay kufriga uga dhow yihiin xagga iimaanka iimaanka loo sugayaana de waa iimaanka afka baarkiisa ee munaafiqiinta gaalnimada rasmigiina waa ta uurka kaga jirtay ku cadaab mudanayaan aakhiro yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahim afkooda waxay ka odhanayaan maa shay laysa aan ahaanin fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxaan ku jirin wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan bimaa yaktumuuna waxay qarsanayaan aladiina kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim fii shani ikhwaanihim tii horay la mid tahay maaha laamu tabliiq waayo nimanku niman hor joogay la hadlayaan maaha haddii la yidhahdo aladiina qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaaladood ku yidhi yacni waa laamu tabliiq waxaa loo yidhi dee ficilkay gaadhsiinaysaa isamka marka dee ma hor joogaan waxay ka warramayaan niman la laayoon goobtaba xaadir ka ahayn oo maa qutilu waa kuwa odhanaya ilan maa qutiltum bay odhan lahaayeen hadday joogaan oo mukhaatabiin yihiine marka waa sidii tii hore uun maroo aladiina kuwii qaaluu yidhi ama aladiina waa kuwii munaafiqiintu qaaluu ku yidhi liikhwaanihim ay fii shani ikhwaanihim walaaladood arrinkooda waa kuwii ka yidhi walaaladoodanna ama waa ukhuwatu nasab oo walow kuwaa dhintay haba noqdaan mu'miniin shahiiday xagga nasabkay walaala ku yihiin ilaan dadku way wada dhasheene taasi waa suuragal waxaa kaloo suurtagala inay tahay ukhuwatu diin diinta inay ku walaaloobeen oo kuwaa laftoodu ay munaafiqiin ahaayeen marka ukhuwada lagu soo celcelinayaa waa ukhuwatu diini aw inasab waa walaaltinimo diineed hadday munaafiqiin yihiin ama tii nasabka hadday mu'miniin ahaayeen ila iyagoo mu'min iyo munaafiq kala ah ayay wada dhalasho iyo nasab wadaagi karaan marka aladiina waa kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim ay fii shani ikhwaanihim walaaladood arrinkooda waa kuwii ka yidhi walxaal bay ka yidhaahdeen qacaduu ay ka fadhiisteen oo iyagu duulaanka aanay u bixin low ataacuunaa maquululqowlkii waxay yidhaahdeen weeyaan kani maxay ka yidhaahdeen low ataacuuna hadday annakana adeeci lahaayeen maa qutiluu lama laayeen waa badbaadi lahaayeen qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow fadra'uu idinku ka difaaca can anfusikum nafiina almowta geerida ka difaaca in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxaa la dareensiinayaa ruux ajashiisii dhammaatoo dil loo qoray marnaba ka badbaadi maaye waxaad sheegaysaan hadduu run yahay idinku geerida iska celiya alla waxau ihi walaa taxsabanna ha u malayni nebi moxamedow ama qof kastoo mukhaatabowba yacni caam ahaan aladiina kuwii qutiluu la laayay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa kuwii loo dilay ha u malayni nebi moxamedow ama qof kastoo mukhaatabowba yacni caam ahaan amwaatan kuwa dhintay bal iskaba dhaaf inay amwaad dhintay oo m- yacni meyti ay yihiin iskaba daaye axyaa'un waa kuwa nool oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ahaaday oo yursaquuna lagu arsaaqayo allahooda agtiisa looma jeedo may dhimanoo dee waa soo dhinteen oo dhimasho waatay adduunyo kaga yimaadeen laakiin waxaa loo jeedaa qabrigooda iyo jannada iyo nicmaday ku jiraan waa ku nool yihiin oo jasadkooda iyo ruuxdoodaba waa loo raaxaynayaa oo dee qabrigu waa rawdatu min riyaadi iljanna ama waa eh, xufratu min xufari niiraan nolosha loo sugayaana waa nolol khaas aho waa alxayaatu albarsakhiya waayo qofku saddex xayaatuu maraa oo alxayaatu dunyawiya waataynu hadda ku noolnahay alxayaatu albarsakhiya waa ta qabriga lagu noolyahay ima fii naciimin aw cadaab iyo dee alxayaatu lukhrawiya oo marka laysa soo saaray ee qabriga laga soo baxo waa nolosha aakhire ee abadiga ah ee iyada nolol kale aanay ka dambayna lagu waarayo marka waxaa la tilmaamayaa waa xayaatadii barsakhiga ahayd qabriga inay ku nicmaysanayaan oo ku nool yihiin baa loo jeedaa dee caqiidada ahlu sunnahaanay ka mid tahay ruuxu marka uu dhinto ee la aaso ee laga dareero mar alla marka sidaa looga dareero ruuxdii iyo naftii inta lagu soo celiyo oo la su-aalo oo laba malag loo soo diro dee inuu noqonayo un imaa fii naciimin wa imaa fii cadaabin nafta iyo jasadka labadabana nicmada iyo cadaabku waa wada saameynayaa oo dee qubuurta waa lagu nool yahay farixiina xaalaa yihiin kuwa ku faraxsan bimaa kii aataahum allahu alla uu siiye oo min fadlihi deeqdiisa ah wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan ay ku farxayaan biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga min khalfihim ee gadaashooda ahaadee ka dambeeyey walaaladoodii mujaahidiinta ahaayeen weli la soo dilin iyagana waa ku bishaaraysanayaanoo waa ku farxayaan maxay ku farxayaan allaa khawfun biallaa khawfun waa badelu ishtimaalin min aladiina oo waxay ku farxayaan maaha daatadooda ee waa macaani ku sugan iyaga oo wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaanay ku farxayaan biladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim kuwii aan weli soo haleelin een weli aan la soo dilin ama soo dhiman ee ka dambeeyey ayay ku farxayaan daatadooda kuma farxayaane ka bedelo allaa khawfun biallaa khawfun bay ku farxayaan inaanay cabsi ahaanin calayhim korkooda oo walaa hum aanay iyagu ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya marka maxalulfaraxu waa biallaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna maxalka iyo goob halka ay kaga farxayaan waa halka sababtuna waxa weeye markay arkeen iyagii ilaahay dartii loo dilay waxay nicmo heleen ee ay garteen walaaladoodna dariiqoodaas oo kale haddii loo dilo waxay heli doonaan taasaa farxadda u sababtay oo waxay ku farxayaan kuwa ka dambeeyana cabsi iyo muruga toona inaanay saarayn oo guul iyo wanaag ay gaadhayaan sidooda farxaddu waa taa wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan ama ku farxayaan biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin weli bihim iyaga min khalfihim xaal ay gadaashooda ahaadeen kuwa adduunyadii kaga dambeeyeen weli soo gaadhin ee mujaahidiinta ah ayay ku farxayaan ka bedel allaa khawfun biallaa khawfun bay ku farxayaan inaanay cabsi ahaanin calayhim kuwaa korkooda oo walaa hum aanay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonayo oo macnaha kuwa ka dambeeyaana inay geli doonaan wanaagay kuwani galeen ayay ku faraxsan yihiin waayo dee laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxay heleen bay walaaladood ugu farxayaan oo ay la jecel yihiin allah waxau uhi yastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan ama ku farxayaan binicmati nicmo nicmada oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin deeq iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laa yudiicu aan u dayacayn bay ku farxayaan ajra almu'miniina kuwa mu'miniinta abaalkooda alle inaanu ka dayacayn oo lagu cadfo binicmatinta wa ana allaha wa biana allaha haddii qirada kale wa ina allaahana waa jumlo hor loo istinaafiyo oo wa ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almu'miniina mu'miniinta abaalkooda aladiina mu'miniintaasoo istajaabuu lilaah waa haddii mu'miniinta hore wasfi looga dhigo haddii muuminiinta hore laga goostana jumlada dambe khabarka ridee liladiinada macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa aladiina kuwii istajaabuu ajhibay ee u hoggaansamay lilaahi alle iyo warasuuli rasuulka u hoggaansamay min bacdi maa asaabahum alqarxu dhaawucu intuu haleele uu ku dhacay dabadeed kuwaasi liladiina kuwii waxa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey oo minhum iyaga ka mid ah oo wataqow alla ka baqay ajrun abaal baa u sugnaaday abaalka oo cadiimun weyn marka jumlada liladiina axsanuu ayaa khabarkii alladiinada hore dhacaysa alladiina kuwaasoo qaala lahum nnaas ama hum iyagu kuwaa lasoo sheegay ee alle iyo rasuulkiisaba u hoggaansamay alladiina waa kuwii qaala ay ku yidhaahdeen lahum iyaga annaasu dadku ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum waa iskukiin soo urursadeen oo ay ijtamacuu lakum ama qad jamacuu lakum dadku arrinkoodii waa idiin kulmiyeen oo arrin bay dadkii goosteen inay idin gumaadaan oo idin dabar gooyaan ama way idiin kulmeenoo waa isku soo kiin urursadeen dadkii ee fakhshawhum ka cabsooda dadkaa fazaadahum fazaada wuxuu u siyaadiyey hum iyaga huwa qowlkaasi ama maquulkaasi oo waxaa la yidhi damiirka zaada ay rafcisanaysa ee ku asturanaya huwa ama qowlka qaalo laga fahmay u celi oo fazaadahum qowlkaasi wuxuu u kordhiyey ama waxaad u celisaa maquululqowlka qaala oo maquulka qaali waa maxay ina annaasa qad jamacuu lakum ilain dadkii waxay ku yidhaahdeen waa la ysku kiinba haystay marka maquululqowlka marka qowlka ama maquulka kaa doonto u celiyo fazaada wuxuu u siyaadiyey hum iyaga huwa hadalkaasi ama waxa la yidhi waa maquulkii wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan ayuu u kordhiyey oo iimaan uunbay ka kororhsadeen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen xasbunaa kan nagu filani allaahu alla weeyi wa nicma waxa ugu wanaagsanaaday alwakiilu mid la tala saarto oo arrinka loo dhiibtana ay huwa alle ayaa ugu wanaagsanaaday fanqalabuu dabeed waa noqdeen oo binicmatin nicmo ayay la noqdeen oo halkay tageenay gaadheen waxay kala soo hoydeen binicmatin nicmo oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin deeq lam yamsashum xaal aanu taabanin suu-un xumaaniba aanay taaban watabacuu waxaanay raaceen ridwaan allah allah raalli ahaanshihiisay raaceen wallaahu allana duu fadlin deeq mid u saaxiiba weeyi iyo gallad galladda iyo deeqdu cadiimin weyn inamaa daalikum kiinaasi wuxuu ahaaday uun waa qaa'ilu hada alqowl kaa idinkule ina kaa idinkule ina annaasa qad jamacuu lakum kiinaasi wuxuu ahaaday una shaydaanu shaydaankii marka ama waa shayddaanul insigii oo waa kuwa abu sufyaan soo diray ee doonaya inuu ka argagixiyo u ka nixiyo muslimiinta amaba dee waa shayddaanul jinnigii aan la arkayn labadaba waa ku dhacaya marka inamaa daalikum kiinaasi ay qaa'ilu hada alqowl ka sidaa idin lihi ashaydaanu shaydaankii un weeyi oo jinkii haddaanu ahayna waa shayddaanul insigii shaqada jinka qarsoon qabanayay oo yukhawifu awliyaa'ah ay yukhawifukum usoo qadar wuxuu idinku cabsi gelinayaa wliyaa'ahu biwliyaa'ih nasculkhaafid baa lagu nasbiyeeye wuxuu idinku cabsi gelinayaa asxaabtiisa iyo xigtadiisa gaalada ah oo makhfuudka khaafidka haddii laga xadfo mansuub buu noqdaa marka waxaa la yidhaha waa mansuubun binasci alkhaafid biwliyaa'ihi bay ahayd marka kiinaasi waa un shaydaankii oo yukhawifu wliyaaah ay yukhawifukum biwliyaa'ih wuxuu idinku cabsi gelinayaa asxaabtiisa iyo xigtadiisa gaalada ah oo markuu idin leeyahay waa laysku soo kiinba haystay asxaabtiisii gaalada ahayd buu idinku baqogelinayaa si aa uga baxsataan ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina kuwaa shaydaan iyo asxaabtiisaba oo wakhaafuuni aniga oo keliya iga baqa in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin dhaba aayaddani waxay ku soo degtay gaaladii quraysheed maalintii uxud markay muslimiintii uxud ay ku jabiyeen ee ay noqdeen ayaa ninkii abu sufyaan ee hormoodkooda wata ahaabaa markay dhexda sii socdaan yidhi war waxba maynaan samayn nimanka waxoogaan un baynu ka laynay waana iska soo noqonee kol haddaynaan maxamed dilin kol haddaynaan dumar iyo carruurtoodaba qafaalan kol haddaynaan madiine ugu gelin maynanka waxba samaynay waar dibi noo celiya dabeed abu sufyaan nin la odhan jiray nucaym ibnu mascuud alashjaci ayuu soo diro wuxuu yihi war maxamed iyo asxaabtiisii waxaad ku tidhaahdaa dadkii iska dhaaf gaaladii quraysheed iyo carabe wax alla wixii gaalo iyo cadow ahaa carab iyo cajamba waa laysku soo kaabahaysto waa lagugu soo socdaaye iskaga baxsan meesha ku dheh ayuu yidhi marka aladiina qaala lahum nnaasu naasku waa cumuumun uriida bihi lkhusuus ilan dadkoo dhamme hadalkan may wada odhane kii lasoo faruun baa yidhie nucaymka fariinta abu sufyaan ka siday ayaa looga jeedaa aladiina qaala lahum nnaas waa qaa'iliinta ina annaasa qad jamacuu lakumna dee dadkii ummadda oo dhan maahee waa abu sufyaan iyo asxaabtiisa waxa isku soo urursanayay marka labadaba naasku waa cumuumun uriida bihi lkhusuus waa caam looga jeedo dad gaar ah labada meeloodba marka intaa markuu ku yidhi ninkii fariinta baas ka waday abu sufyaan ee uu nebiga yidhi abu sufyaan sidaasuu ku yidhi maalin sabti ay ahayd khaswada uxud markay dhacday iyadoo dhaawacoodii dhiiggoodii uu qoyan yahay oo raggoodii dhintay uu waxa weeyaan meydkoogii uu qoyan yahay oo dhibaatadii iyo daalkii ku dhacay shalay aanay weli ka soo kaban ayaa nebigu hadalkaa markuu maqlay soo kaca uu yidhi dagaal baynu u baxaynaaye nimanka halkay joogaan baynu kaga hortegaynaa marka saxaabadii iyo raggii rag ahaa may odhan yaa rasuul allah raggaanu dhaawicinno oo waxa weeyaan dhaawacoodu ha bogsado may odhan mabaanaa nasan may odhan meydkayagiibaa muuqda waxay yidhahdeen labayka wasacdayka yaa rasuul allah ku ajiibnoo ku maqallay nin walba ku dhaawaca iyo ku dhibaataysanba halkuu taagnaa buu ka soo dhaqaaqoo ka kacay waxay gaadheen markaa meesha la yidhaha xamraahu alasad oo siddeed mayl u jirta madiina si ay halkaa ugu sugaan oo kaga hor tagaan abu sufyaan iyo gaaladii uu urursaday markay maqleen nebi moxamed iyo asxaabtiisii waa soo baxeen oo idinkaabay idinku soo socdaan ilaahay argagax buu uurka iyo qalbiga ugu tuuray ila ilaahay baa yidhi sanulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucba bima ashrakuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana argagax baa lagu tuuray markaasay dib u yaaceen oo u noqdeen nebiguna waa kii yidhi nusirtu birucbi masiirata shahrin dabadeed nimankii lahaa u soo go-ayey ree madiine lahaa halkuu joogaanu maxamed ugu tegi mar alle markii la yidhi maxamed iyo asxaabtiisii sooba baxe halkay joogeen bay dib uga yaaceen oo uga noqdeen argagax baa alla ku tuuray raggaasay ku soo degtay aladiina istajaabuu lilaahi waarasuuli min bacdi maa asaabahum lqarxu kuwii dhimasho iyo dhaawacba iyadoo uu ku dhacay haddana alle iyo rasuulkiisa u hoggaansamay ee aan ka hor iman